doctor yuusuf waxaa tahay aqoon-yahan soomaaliyeed oo degan austraaliya gaar ahaan gobolkan victoria in badan ayaad halkan joogtay in badanna dalkii waad ka soo maqnayd ama meelo kale ku maqnow markii ugu horreyso aad tagteedna way ahayd bal horta sawir naga sii bal dadka ku dhegaysanaya ee reer austraaliya ee soomaaliya weli aanan tegin qaarkood in badanna ka soo maqnaa maxaa kala soo kulantay
ibraahim baafo aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijyadanoo kalena waxay qayb ka qaadeen wacyigelinta ummadda soomaaliyeed soomaaliya waxaa igu dambeysay xamar khaasatan an waxaan tegay magaalada xamar baan aaday waxaa igu dambeysay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii waa muddo iminka laga jooga saddex iyo labaatan sano marka baafo markaan aadayay beledka cabsi baan qabay badan rajana waan qabay qofka muslimkii raja la-aan ma joogo beledka markaan tegay waxaan arkay isbedel weyn oo ku dhacay markii la babardhigo markii ugu dambeysay ee kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii waxaan arkay beled soo kabanaya waxaan arkay beled xabad iyo qori aadan arkaynin sagaashan iyo saddexdii iyo sagaashan iyo kowdii labadaa jeerba maraan tagay anuu suudaan arday ka ahaa xabad baad hadee jeer maqlaysay qorina waa la wadanayay iminka maleh dad bislaaday oo wakhtigii bisleeyabaa ii muuqday beled dhismayaa ii muuqday beled mataqaanaa dhinaca kale burbursan oo dagaal iyo burbur socda dhowr iyo labaatan sano dhisitaankiisu mataqaanaa ma sahlana markaa beled burbur badan ka muuqda laakiin soo kabanayo si fiican u soo kabanaya laakiin u baahan dadaal iyo u baahan caawimaad dadka u dhashay beledkaas ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha ku noolba iyo inta saaxiibka la aaba marka barnaamijkan asagoo faahfaahsan yaan warbixin guud qaban doonaa oo dhinacyo badan taabanaysa haddii alla idmo ramadaanka wixii ka dambeeya baafo waa tahay yuusuf dabcan sida adiguba aad cabsi kaga qabtay iyo hadda sidaad u sharaxday farqiga u dhexeeya markaad dibadda aad ka joogtid dalkii dhanka kale waxaad iiga warantaa adigu waxaad baratay takhasuskaagi uu ahaa arrimaha la xiriira cilmiga bulshada kaalin intee la eg bay kaaga bannaan tahayd isleedahay horumarinta dib u heshiisiinta wadanku waa waddan dagaalo ragaadiyey bal arrintaa iyadana baafo aad baad u mahadsantahay waa su-aal wakhtigeedii ah cilmiga bulshada yaan ku sameeyey mataqaanaa my b h d maaserkana waxaan ku sameeyey waxaa la yidhahda hogaanka waxbarashada maaser labaadoon maleeshiya ku sameeyena wuxuu ahaa cilmiga bulshada gaar ahaan qeybta luqadaha marxala jaamiciyana waxaan ku sameeyey macalinimo marka anigu waxaan arka aniga iyo qof kasta iyo adiga iyo qof kastao soomaali ah oo fursad haysta oo wadamo fursala jooga in door xoog badan looga baahan yahay in goldoleelo badan wadanka uu ka jiro oo qof kastaba uu dhinac ka buuxin karo anigu haddaan iska hadlo waxaan arkaa in dhinac waxyaala badan anigu mataqaana aan qaban karo anigii xaaskayga waan israacnay aan baafa kuugu daro iyo khadiija doctoreysa khadiija oo si mataqaana wada jir ah barnaamij aan u tagna oo tababar ah oo ah dhinaca soo kabashada iyo dib u heshiisiinta oo dib u heshiisiin kama wado mid dad dagaalamay iyo dowlad iyo dad ka soo horjeeda ama qabaa'il dagaalamay ama laba qof oo dagaalamay lagu heshiisiinaya kama wado dib u heshiisiin waxaan ka wadaa kasoo bilaabanaysa dhaqanka hoose waxaa la yidhahda the grass roots waxyaalaha keena dagaalka naftigooda in mataqaanaa la riis gareeyo oo laga hadlo qofka soomaaliga naftiisa inuu barto naftiisa inuu ku sameeyo mataqaana waxaa la yidhahda assessment ama qiimeyn qofka la nool siduu ula dhaqmi lahaa inuu barto naftiisa si uu ula nool yahay darsiisa si ula nool yahay waxbarasho in fursad mataqaanaa loo helo waxbarasho haddaysan jirin ogow baafo dagaal iyo isku dhac ma istaagayo shaqo in la helo haddii shaqaalii ay jirto ogow dagaal iyo mataqaana qalalaasa ma istaagaya waxaa layahay shaqala-idu waa maroodi aqalkaaga ku dhex nool baafo ka fikir haddii maroodi aqalkaaga ku dhex nool wuu unkici mar kastoo unbu mataqaana intay xasaasiyaddu ku kacdo aqalka wuu burin lugtuu marin marka shaqaalidu waa saa dadku markay shaqaali noqdaan way kici waxbay burburin waa isla hadli waa isku buuqi marka waxyaalahaas la yihahda root cos waxyaalaha xididada qoodiya mataqaana dagaalada iyo rabshadaha yaan anigii xaaskayga isku dayna inaan soo dhayno wax ka soo qabanno si tartiib tartiiba iyo intaan awoodno annagoo kaga bilownay ardayda jaamacadda muqdisho marka door weyn baa aniga iga- eh, iga bannaan adiga kaaga bannaan qof kasta door baa uga bannaan qof lacag buu ku biirin karaa qof eh, cilmigiisa ku biirin karaa iyo waxbarid qof kale wuxuu ku biirin karaa mataqaanaa xirfo iyo skill iyo wax la yidhahdo eh, mahaara af carabiga ama af soomaaliga xirfo skills qof kale wuxuu qofkan waxba awoodin dadku niyada u dhisi karaa qofkii xitaa aan dadka niyada u dhisi karin oon ilaahay uusan siinin eh, wax sheeg iyo wanaag siduu u hadli lahaa aan ka saynin ficil wanaagsan buu muujinayaa meesha ugu dambeysa qofku hadduusan wax kala qabanaynin inuusan dadkaa soomaalida ee burburay iyo waddankaa burburay uusan afkiisa dhib ugu geysan ee laakiin uu ka haysto ugu yaraan wax kale hadduu waayo xitaa hadduu necab yahay inuu qalbigiisa ku haysta laakiin uusan dembi soo jiidanin yaa taa naftigeeda waa waxqabad marka qof kasta baafo waxa uga bannaan fursad uu waddankaas wax uga qabto